xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulankooda soddon iyo shanaad kalfadhigiisa shanaad ee golaha shacabka aynu shir gudoominaysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sacadiye yaasiin xaain ayaa ka dhacay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ajendaha kulanka ayaa waxa uu ahaa akhrinta saddexaad iyo u codaynta hindisa sharciyeedka tacliinta sare ee qaranka oo ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya dood dheer kadib mudanayaasha golaha shacabka ayaa cod markaasi u qaaday hindisa sharciyeedka waxaana oggolaaday boqol iyo afartan xildhibaan waxaa diiday hal xildhibaan oo keliya mana jirin mudane markaasi ka aamusay kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacadiye yaasiin xaaji ayaa markaasi natiijada codaynta ku dhawaaqday kooranka maanta wuxuu ahaa boqol afartan iyo kow waxaa codeeyey oo ogol ah boqol iyo afartan waxaa diiday hal cid ka aamustay ma leh sharcigana sidaas ansax ku yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo ay weheliso wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa u mahadceliyey mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sida aqlabiyadda leh ay u ansixiyeen hindisa sharciyeedka tacliinta sare ee qaranka sharaf iyo karaamo weyn ayay ii tahay inaan ku guulaysateen oo aada ugu hiiliseen shacabkiina soomaaliyeed in maanta la ansixiyo sharcigii koobaad ee waxbarashada ku saabsan ee la keeno golaha sharcigu waa tii la wada akhriyey wada tashi dheer uu galay waxyaaba badan laga soo saxay waxyaaba badan laga ansixiyey oo uusan ahayn sidii annaga aan ku keenay laakiin golayaashiina iyo guddiyadiina iyo xubnaha sharafta leh ay wax badan ka bedeleen ayna ka hagaajiyeen dabcan wuxuu golahu wuxuu golahu go-aan ku gaaray unbaa sax ah annaga waxay naga ahayd hindise ayay naga ahayd idiin mahad celiyo dadaalka weyn ee aada samayseen iyo guddiga dadaalka uu uu sameeyey iyo iyo iyo guddoonka sharaftalaba aada iyo aada umahadsantihiin ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacadiye yaasiin xaaji ayaa mudanayaasha uga mahad celisay sida aqlabiyadale ay u ansixiyeen ajandaha iyo soo xaadiritaankooda kulanka mahadsantihiin wasiir waa mahadsan tahay maanta intaas ayaa inoo ku tahay inoo ka xiran yahay golaha waa mahadsantihiin